magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ku yaala macadyo kala duwan kuwaasoo lagu barto cilmiga diiniga waxaana kamida markaska sheekh shariif cabdinuur oo ah macad lagu barto qeybaha kala duwan ee cilmiga diiniga maamulaha markaska sheekh shariif cabdinuur uu ka warbixiyey waxyaabaha lagu barto markaska iyo waxaay uga duwan yihiin macadyada kale ee culuumta diiniga lagu barto ayaa bulshada kismaayo gaar ahaan dhalinyarada ugu baaqay inay xooga saaraan barashada cilmiga diiniga
duruusta markasku waxay u baxdaa subaxii qur-aan baa la galaa subaxa hore kadib waa la quraacdaa laba saac bay xiisadu bilowdaan shan saac iyo badh ilaa lix saac bay xiisadu dhammaadaan ardaydu markii xiisadu u dhammaadaan way qadeeyaan kadib duhurkii waxa weeya ninkii wax diyaarsanaya ninkii seexanayaba xorriyad baa loo siiyaa casarkii markay tahay qur-aan baa imaada qur-aan bay galaan ardayda subaxii gashay mooyaan kuwii kalaa qur-aan gala kuwa kalena duruuso dheeri iyo daafaad ay qaataan casarkii markaa waa iska duruus fiidkii bacdalmaqribkii bacdashahaba muraajaca la galaa oo ardaydu gurubyay leeyihiin gurub kasta madax buu leeyahay casharadaa la muraajaceeyaa casharkii la dhigay aa la muraajaceeyaa haddii imtixaanaad iyo wax jiraan waa kasii iyadu waa kasii daran tahayba marka sidaasay ku socotaa ardayda markaad wareysato waxay ka cabanayaan waqti yaraan wuxuu kale waqti ma hayno xagga duruus baa naga sugaya xagga duruus baa naga sugaya duruustii markay cabaar socoto imtixaanaadaa imaanaya macalin kasta imtixaan baan kaa raba wali kii qur-aanka imtixaan buu ka rabaa kii maaragtay u dhigaya maadooyinka imtixaan buu ka rabaa jaamacaddii imtixaan iyo baxsi bay ka rabtaa ardaygaas marka waa arday biisi ah dhammaan reer kismaayo iyo dadka kale ee maaragtay hareeraha naga xiga waa in markaskaan laga faa'iidaysto ardayda joogta reer kismaayo qura ma aha bal waba ka badan yihin ba ardayda meelaha kale ka timid ama mudugka ka yimaadaan ama soomaali galbeed ka yimaadaan ama n f d iyo maaragtay kenya ka yimaadaan ardayda meelaha kale ka timid baaba aada uga faa'iidaysata reer kismaayana inay qeybta ugu weyn qaataan iyagaa laga rabaa marka insha allahu tacaala waxaan reer kismaayo ugu baaqayaa iyo dhammaan bulshooyinka kale maaragtay magaalooyinka kale hareeraha ka xiga kismaayo iyo soomaalida o dhan markaskaan in isha lagu hayo qofkii waxa weeyaan u qalma uu imaado shuruudaha ardayga markaskan oo kale imaanaya waxaa laga rabaa inuu shahaado wato horta macad ka soo baxay ama iskuul shahaado ku sare inuu wato waxyaabaha laga raba waxaa ka mid ah inuu kuliya shareeca inuu gelayo diyaar u yahay shuruudaha laga raba waxaa ka mid a inuu arday wax baranaya oo inuu sheekh noqdo isu diyaariyo uu maaragtay halkaas hamigiisu yahay arrimahaas markaa aada iyo aad ban ugu baahi badan nahay maanta kaalinta ugu weyn oo bannaan oo in la buuxiyo u baahan waa kaalinta sheekhnimo oo laga yaabo raggii cilmiga yaqaanay inay wax barabadan da- taabatay ama qaarkood ay dhinteen ama qaarkood ay ku daba jiraan jiilasha soo socda marka haddii aan diintii lagu ababinin oo aan diinta si fiican loo barin oo rag aqoon-yahan oo diinta yaqaan si fiican u yaqaana aan la soo saarin oo maraakiis aan loo aasaasin hadda dadkii culimo la-aan baa ku dhacaysa
markaskan ayaa door muhiima ka qaata soo saarista dhalinyaro lagu barbaariyey cilmiga diiniga kuwaas oo ka qayb qaata faafinta diinteena islaamka